tixgelisay qiraalka eedeysanayaasha maxkamadda hortooda ay ku qiranayaan in xabaddaas ay ka dhacday iyagu una socdeen baarasho inay ummadda ku baartaan soona qaateen qorigaa markay dhegaysatay saraakiisha soo qabtay goobta wax lagu soo qabtay ama baarista ku jidhay ee eedeysanayaasha gacanta kusoo dhigay warbixintooda dhammaantood markii maxkamaddu isku xoorisay waxay u dirtay dhinaca qawaaniinta iyo sifooyinka go-aanada lagu qaato maxkamadda maxkamadda waxay ka gashay showr waxayna ka soo saartay go-aan maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa codsiga xafiiska xeraarinta ee gebagabada doodiisa iyo iswaafajinta faldembiyeedka dhacay maxkamaddu waxay ka qaadatay go-aankan sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdifataax axmed xasan maxkamaddu waxay ku xukuntay daahir dalmar saalax iyo farxaan siciid yuusuf qodob ay khaas u leeyihiin oo ah inay mobil ka qaateen dhibane maxkamadda horteeda la keenay mobilkaas oo maxkamadda horteeda laga qiimiyey lagudhi laguna laguna dhaariyey qiimaha uu ka soo bixiyey waxay khaas ahaan eheladiis eheladooda u bixinayaan lacagta boqol sagaashan iyo kaalimaha boqol sagaashan iyo boqol iyo sagaashan dollar waxay wada jir maxkamadda ugu xukuntay afarta eedaysane maxkamaddii hortaagan cabdifataax axmed xasan farxaan siciid yuusuf maxamed cabdiraxmaan maxamuud iyo daahir dalmar saalax dil toogasha iyadoo u cuskanaysa maxkamadda aayadda soddon iyo saddexaad ee suurat ulmaa-ida waxaa maxkamadda horteeda ka furan qaadasho rafcan soddon cisho gudahood wabilaahi towfiiq wabillah maxkamaddu waxay kaloo xukuntay qorigii qorigu maxkamadda waxay ku wareejisay taliyaha ciidanka boliiska waxaana la amrayaa in lagu abaalmariyo saraakiishii ku guulaysatay in ay gacan kusoo dhigaan kiiska